waa tahay yaxyaarta hawada nagala soconaysaa iyo halkaad naga dhegaysanaysaan waa shabakada wararka ceeb dhudka galabta waxaa soo gaaray gobolka cayn waftii uu hogaaminayo wasiir ka-xogeenka wasaaradda waxbarashada wasiir ka-xogeenka wasaaradda caafimaadka ee puntland doctor maxamed xersi ducaale iyo weliba xubno kale waftigaasi la socda n wasiir ugu horeyn maxay tahay safarka kusuwaadeen gobolka cayn bismillahi raxmaani raxiim awalan waxaan salaamaya dadkay dhegaysanayo o dhan assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu socdaalkayga wuxuu ku saabsanaa waktigan adag ee jiilaalka ah ee roobabkii dib u dhaceen ee dadkuna aada u dhibaataysan yahay biyuhuna ay yihiin cidhiidi in ummadan ku nool gobolada puntland oo dhan la gaarsiiyo wixii awood dowladeeda ee dowladda puntland ay awoodi karto dhinaca biyodhaamiska iyo dhinaca daryeelka caafimaadka dadka iyo xoolaha intaba sidaa awgeed waxaanu ku talatilnaa in sida ugu dhaqsaha badan loo bilaabo biyo gaarsiinta ummadda dadka dhibaataysan ee aada u tabarta yar wadanka waxaan ognahay inay degan yihiin dad badan oo soo barakacay oo loo yaqaano i d t waxaynu ognahay dad badan oo kale oo gudaha degan oo dhibaatada biyo la-aanta ay ku dhacday xoolihii ay ka daciifeen maxaa ta iyaga laftooduna ay hadda u nugul yihiin in xanuuna ku yimaadaan biyuhuna waa nolosha koowaad ee qof kastoo bini aadmiya waxaynu ognahay inaan jirkeenu marnaba ka maarmin biyo waayo unug kasta oo jirkeena ku yaala biyaha ayuu ubaahanyay biyaana ku dhex jira sidaa awgeed biyuhu waa nolosha waxaananu rajeyneynaa inaanu sida ugu dhaqsaha badan maxay ta hawshaa u bilowno wasiir annaga iyo maamulka gobolka mudan wasiir waxaa jirtay in maamulka puntland uu ku deeqay dhamaanba in gobolada la gaarsiiyo biyolaamin marka degmada gobol degmadan ayaa haatan laga bilaabay mase tuulooyinka iyo degmooyinka gobola gaarsiiya biyoqaminta dhammaan puntland oo dhan baa laga bilaabay isbuucan waxaana lagu tashaday in maamulku dowladda puntland iyadu ay bilowdo hawsha aan cidna wax laga sugin ummadda ay u adeegaysana ay gaarsiiso sida ugu dhaqsaha badan biyo dhaamiska wasiir waktigaaga wuxuu kusoo beegmaya xilli aa ognahay in xisad ka taagan tahay deegaanka gobolka cayn gaar ahaan kalshaale maxay tahay ka mawqif ahaan maamulkaaga wuxuu ka qabo maxayse kaaga qorsan maadaama aad gobolka timi
maamulka puntland wuxuu mawqif adag ayuu arrintaa iska taagay caalamka oo dhanna wuu ogeysiiyey oo waxaa loo diray maxay tahay digniin culus iyo in maxay tahay la ogaado xaalada ka taagan ee maamulka somaliland oo hadda ku kacay in shacab nabad ku seexday la duqeeyo madaafiic culculus lagu soo rido iyagoon waxba galabsan halkii nabadgelyada maxay tahay laga xasilin lahaa ballankii hore ay galeenna wuxuu ahaa nabadgelyada awgeed baan meesha usoo degnay ciidamadooda oo maxay tahay si culus u yimid annagu markaa waxaanu ka dhowreynay in ciidamada ciidamo kale oo lamida laga horkeeno hase hatee shacabka oo iyaguna isku tashaday ayaa maxay tahay tallaabo ka qaaday difaacana ka galay laakiin annagu mar walba waxaanu leenahay maamulkaasi waa inuu dib uga noqdaa oo dhibaatada culus u geystay mid kadamb mid ka dambaysa aanu ku darin maxay tahay ya dib holo waliba ay ku ekaato meesha iyadu maamuli jirtay dalkan markuu burburay wuxuu u burburay horta xariiqdii istimaarku ka tegay iyada meeshaba ka tuur lixdan sano ka hor ayaynu arrintaa ka faydnay meesha marnaba kuma jirto qofku inuu ku inuu maxay ku andacoodo berigii hore aan xuduud isla ahaan jirnay xuduud istimaar intuu dalka iyo mid kala qaybiyey ummadda soomaaliyeed waxaynu la soconnaa in eighteen eighty four kun sideed boqol siddeetan iyo afar la qaybiyey oo shan meelood loo qaybiyey qaybintaa inay ummadda soomaaliyeed ka gergeratay qaybo kamid inay ka xoroobeen qaybo kamidina aanay weli ka xoroobin oo gumaysigu weli gacanta ku hayo hase haatee tan hadda taagan waxa weeye in qolo waliba ay ku ekaato inta meesha ay joogto wasiir adigu waxaa tahay wasiir ku-xigeenkii wasaaradda caafimaadka ee puntland baa tahay waad ogtahay gobolka dagaala ka dhacay dad badan dhaawaca halkan xarumaha caafimaadka la keenay shaqaalada caafimaadka ku jira heegan waa ugu talagashay ku wasaarad ahaan bal inaad deeq daawo ah oo ayn ognahay baahida weyn oo gobolka loo qaba ay tahay maxaad ku wasaaradahan ugu deeqdeen masiy qorsidaan deeq gaarsan gobolka annagu si joogta baanu gobolka dawooyinka ugu soo dirnaa gobolku wuxuu helaa oo hadda halkan waxaa agteeda taagan sudawooyi gobolka caafimaadka si joogto ah oon lahayn raagsiimo lahayn ayaan usoo gaarsiinaa wixii adeeg daawo ay ubaahan yihiin dhinaca caafimaadka bulshada dhammaan iyo wixii kale dhibaato kusoo kordha wax kastoo imaadana waanu kala qayb gelaynaa maxay tahay ilaa heerka u dambeeya ugu dambeyntii socdaalkaaga unti qorshe maxaa kuu qorshaysan maxaase hadda dad badan baa dibadda kaa dhegaysanayay gudahaba maxaad farin dirasa adoo labada jawaabood soo koobay midan wasiir maadaama daran tahay socdaalkayga waan kuu sheegay waxaan ku ku baysgaraysan yahay ama uu ujeedadiisu ahay in in maxay tahay biyo dhaaliska la bilaabo waktiga ugu horeeyana uu noqon karo ilaa beri ugu dambeyn saa dambe inay biyuhu gaadhaan meelihii loo baahnaa iyo dadkii dhibaataysnaa socdaalka iyagu waa socdaal kooban laakiin mar walbana wafti puntland ayaa gobolka imanaya joogana gobolkana waxaa ka jira maamul ayuu leeyahay wuxuu leeyahay maxay tahay guddoomiye gobol wuxuu leeyahay duq degmooyinka oo dhana waxay leeyihiin mayer sida degmadan aynu joogno buuhoodle degmada wirwid degmada horfadhi dhammaantoodna waanu la kulmaynaa gobolka oo dhanna waa maraynaa wuxuu gobolka u baahan yahay si sugan baanu ogaanaynaa dhinaca caafimaadka xoolaha iyo ka dadka iyo wixii kale dhibaataya ka jiraba waanu ogaanaynaa ilaa aan ogaanada ka tegi mayno waana gobolkayga waanan u dhashay meesha aan u dhashay waana gobolkaygii aniguna maamulkan ku jira maamulkuna wuxuu waxyaalahu u dhaartay waxaa kamid a inuu dalkiisa iyo dadkiisaba u hagar baxo wuxuu qaban karana u qabto ummaddana waxaan maxay ta usoo jeedinaynaa mar kastaba inay u taagnaadaan nabadgelyada iyo difaaca dalkooda iyo nafsadooda iyo ubadkooda inay difaacaan wax kastoo ka yimaada waanan hubaa inay difaacayaan waxaan se uga digaynaa mar kastaba dadka daandaasiga wada inay ka joojiyaan oo dhibaatooyinka maxay tahay ka joojiyaan iqliimkan waa lagu wada noolaan karaa soomaalidu maxay tahay waa dad isku mid ah haddii aan la xumayn waa dad isku diina isku dhaqana isku afa isku caado ah maxay tahay walaalo ah isdhashay sidaa awgeed haddii aan la xumeyneyn oo maamuladu iyagu faragelin foolxun ku sameyneyn waa dad wada noolaan karaa sidaa awgeed waxaan rajeynaynaa maamuladu inaan marnaba ku degdegin arrimaha dhibaatooyinka keenaya maxay tahay bulshooyinka ku dhexbulaya ummadadana waxaan ugu duceyneynaa in ilaahay dhibaatada ka saaro axmed ilaahay xaggiisa ka siiyo inay inay nabadgelye helaan qof kasta nabadgelyu u baahan yahi meel kasta ha joogo mas-uuliyiinta joogaa maxay tahay magaalooyinka waaweyn hadda waddanka kamid a qof waliba wuxuu jecel yahay habeenkii nabadgelyo kusoo xidho nabadgelyada mid lamid ah in ummaduna ay kusoo xataan rajeynayna oan ummadda lagu lagu abuurin mashaqo iyo maxay tahay dagaal iyadoo awalba labaatan sano oo rafaad iyo dhibaato iyo maxay tahay xarbi ahli lagu jiray in maxay tahay aan maxay tahay lagu abuurin baan rajeynaynaa wabillahi tawfiiq